kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka maalintii talaadadii koob iyo labaatanka bishan maarj waxaa golihiisa xukuumadda ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre golahani waxa uu ka kooban yahay siddeed iyo lixdan xubnood oo wasiirro wasiirro ku-xigeen iyo wasiirro doolayaal isugu jira xubnahaas afartan tiro kor u dhaafisaa waxay ka timid baarlamaanka soomaaliya waxaa sidoo kale ku jira dublomaasiyiin soomaaliya danjirayaal uga ahaa dalalka dibadda iyadoo tiro aan xumaynana ay dumarka golahaasi kaga jirto qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan ku falanqaynaynaa waxaana igala qaybgelaya diini maxamed diini oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah oo ku sugan magaalada muqdisho brofesor xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda kalgari ee dalka kanada iyo sayna maxamed xasan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho intaaynan haddaba barnaamijkeenna gudagelin aynu dhegaysanno warbixintan kooban oo ay magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariyaheenna zaynab abuukar xukuumadda cusub oo aad loo wada sugayay ayuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre uu toddobaadkan magacaabay golo wasiiro oo ka kooban hal ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiir wasiir ku-xigeen iyo shan iyo toban wasiiro dowle labaiyo afartan ka mid ah wasiirada cusub waa xildhibaano iyada oo kala bar ka badan dhanka kalena ay ka yimaadeen qurbaha waana dad horey loo soo tijaabiyey oo xilal kala duwan kasoo qabtay dalka qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan magacaabista wasiirada cusub xildhibaan nuuriye aadan ciise oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa iyadu qabta in loo baahan yahay in fursad la siiyo wasiirada cusub kriteria qabiil baan u malaynaya inay ku salaysnayd dee nin walba ma intii loo intii qabiilkiisa ayada lasoo dooray waa loo wada tegay waa loo wada geeyey madaxweynaha ama prime ministerkan ujeedaa marka ani waxay la tahay jaanis in la siiyo oon eegno tayadooda dee mar walba waa la bedeli karaa wixii xumaada anusaasaan qabaa haweenka ayaa inkastoo ay aada uga soo dhex muuqdeen wasiirada cusub haddana ma gaadhsiisna qoondada haweenka loo xadiday boqolkiiba soddon marka loo eego dadaalka ay u galeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen saamiga dumarka tirada guud wasiirada la magacaabay hadda waxa ay ka yihiin toddoba boqolkiiba hase yeeshee xildhibaan nuuriye aadan ciise ayaa tirada haweenka soo galay xukuumadda u aragta bilow fiican waxayna dhanka kale ka warbixisay rajada ay ka qabto inuu baarlamaanku ansixiyo xukuumadda cusub waxa weeyaan shalay horta dumarku may haysan de wax koota ammaanaan lahayn competishonkuna wuu adkaa hadiyo jeeraale moogta wax walba sidiisa kuma socdo weli soddonkiina ma wada qabno waad ogtahay baarlamaanka in baa naga maqan maadaama maanta aan sideeddaa haysanno waxay la tahay in ay fair share tahay oo ay tahay maxay hayta iyo wax lagu qanci karo de future mustaqbalkana waan ka badan karnaa one man one vote marka la gaarina calafkaygaan qaadi doonaa baarlamaanka maanta in fiican baa laga keenay bannaankana waa laga keenay sidaan kuu sheegaya ani waxay la tahay inay tahay sharci inaan marinaa inay habboon tahay in maxay haytoy la ansixiyo dowladda waa ra'yigayga aniga inkasta oo xukuumadda cusub sal looga dhigay nidaamka awood qaybsiga beelaha soomaaliyeed si la mid ah kuwii ka horeeyay islamarkaana ra-iisul wasaaraha uu ka keenay golaha baarlamaanka iyo dibadiisa ayay xildhibaanada qaarkood u arkaan inaanay ka muuqan isbedelkii la filayay xildhibaanada baarlamaanka dhaliilsan wasiirada cusub waxaa ka mid ah xildhibaan cusmaan xaaji cali oo v o a u sheegay in guddoonka baarlamaanka ay u gudbiyeen tala soo jeedin la xiriirta talooyinka horta runtii waxa wey waa qaraar barlamaan waaye barlamaan markii ogolaado warqadda laguma koobi karo maxaa yeele qolo walba meel bay ku dhufanaysaa laakiin waxaa ka mid a in qaabka wax loo qaybiyey ee runtii aad u khaldan tahay inuu runtii baawar sheerinka xitaa beelaha uu ku kala duwan yahay in qaabka wasaaradaha loo qaybsaday khaldan tahay in jufo hoosaadka siduu wax u siiyey aanay ahayn sidii waafaqsanayd nidaam sidaa daraaddeed marka waxaan dhahnaa ra-iisul wasaaraha soo dib intuu ula noqdo farsamo iyo talooyin ha ku daro xukuumad runtii ka duwan sidaan oo taladeediina qaatay ha u keeno ummadda iyo shacabka rabitaankooda taasay muhiimadeena ku salaysan tahay laakiin marka barlamaanka la geeyo oo dooda xildhibaanada loo furo oo insha allah dee wiiga soo socdo waa laga doodi doonaa arrinkaas tala soo jeedintaas iyo qaraarkaas barlamaaniga ama waa laga hadli doonaa golaha wasiirada la magacaabay ayaa sugaya codka kalsoonida baarlamaanka si ay u ansixiyaan abukaate cali ismaaciil cabdigiir waa wasiir hore ee xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaankii kumeel gaarka ahaa ee soomaaliya valuation hoose iyo qiimeyn yaryar ah iyo qiimeyn weynoo soomaaliyeed waa in la kala duwaa dowladda soomaaliya waxay maanta saldhig u tahay waxqabadkii ummadda dhibaataysan soomaaliya haddii la celiyana itextime marka mar kasto dareenkaas dadka aan ka maqlo waxaan ku booriyaa ama u sheegaa inaanaan maanta dowladda inaan celino u baahnayna intaan gudbino shaqada ay qabanaysa aan kula xisaabtanno jawiga hadda ii muuqanayana dad baa buuqaya waa laleeyahay laakiin aniga soomaalista ku aqaan dowladdu waa baasaysa si kastoo ay tahay xubnaha wasiirada ku jira baarlamaanka ayaa muqdisho ka wada ololo ballaaran oo ay xildhibaanada ugu hiibanayaan xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda siyaasadda si ay kalsoonida ugu hesho halka dhanka kalena qaar ka mid ah mudanayaasha ay iyaguna ka wadaan qorshe ay kaga soo horjeedaan wasiirada cusub lamana oga loolanka u dhexeeya dhinacyadan mid ka mira dhal noqonaya saynab abukar maxamed v o a aad iyo aad bay u mahadsan tahay zaynab haddaan barnaamijkeennii dib ugu noqonno waxaan hadalka hore siinayaa diini maxamed diini oo aan weydiinayo sida u arko xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre walaal horta marka hore adiga v o da iyo dhegeystayaasha waa salaamaya iyo asxaabta kale ee dooda igala qaybgalaya zaynab iyo brofesor warsame waxaan anagu horeba wax sidaan u sheegnay waxaan aaminsannahay haddaan nahay bulshada rayidka oo runtii aan isleenahay haddii cid xog ogaala oo arrinkan qaabka wax loo dhisay ay jirto cid xogaala inaan nahay dadka ugu dhow oo xogaalka ah waxaan sugaynay iyo qaabka hadda dawladda loo dhisay waxaan leenahay isma lahan annagu inta badan waxaan difaacnaa mar kasta ajendaha isbedel doonka ayaan aada u dhihi dawladda markaan astaamahaas iyo calaamadahaas ka aragnana waa ku taageernaa hadda laftigeeda anagu mucaarad ma nihin laakiin waxaan rabnay ama bulshada dareenkii qabtay markii madaxweynaha la doortay iyo caawa magaalada muqdisho ama inta aan ka warqabno soomaaliya dareenkeedu wax badan ayaa iska bedelay waxaanan islahayn mar walba waxaa lagu salayn doonaa dhismaha siyaasada soomaaliya riiqday oo inta badan ku salaysan waxyaabo aan mararka qaar lama dhaafaana oo ka jirta geeska africa inaan lagu salayna markaan lagu salay rabitaanka shacabka runtii dad fiican waa aqoon-yahan ah oo runtii maaragtay aan xishmad weyn u hayno dawladda waa ka tirsan yihiin laakiin waxaa ku badan intii aan islahayn ajendahoodu ha haro oo maaragtay in badan maaragtay farkaha ku deganay dawladihii hore lasoo dhisay marka intaasaan ka aaminsannahay waxaan leenahay mar kasta waxaan leenahay wax kasta oo dawladdu ay tahayba inaan marnaba la ilaawin ajendaha isbedelkan maaragtay annaga yani runtii maaragtay tirtirsiyadan ay tahay waa gartay marka doodiinu ma waxaad ama dhaliishiinu ma tirada amse waa tayada labadaba anagu dhaliilan ka qabnaa tirada dhaliilan ka qabna oo runtii abaarta soomaaliya ragaadisay waxa keenay waxaa kamida wax kasta oo dakli ah oo wadanka soo gala dadka iliidkaa jeebkooda ma dhaafaan inay maaragtay ku xaragooda inay noloshooda ku maareeyaan iyo inta inay bangiyada ku shutaari noqotay sababtaasaa inta badan africa inaysan fakri ka bixin keenta marka weynaanta dawladda xitaa dhaqaalo lagu maareeyo looma haayo wasiirku waxau bilaabayaa marka xilka loo dhiibo calaacal oo leeyahay shaqaalaha mushaarankiiya lama arko waana aragtay dawladdii hore lasoo dhisay inta badan waxay ka cadaadaysa inaysan shaqaalaheeda mushaar wahayn marka inay xitaa iyagu maaragtay budgetkii miisaaniyadda dalka markii ay afar boqol oo milyan tahay masalan ee iyagu qaataan saddex boqol oo milyan ay ku baxdo taasaa keenaysa inta badan abaaraha soomaaliya hadda soo luuqanaayo maaragtay ceelna looma dhiso canshuurta laga qaado ceelna looguma dhiso iskuulna looguma dhiso isbitaalna looguma dhiso wadana looguma dhiso ayagay ku baxdaa safaray u qaataan inta badan waan gartay aad baan ku gartay intii waxyaabahan dareemayno waxaa kamida tirada iyo tayada labadaba dood weynan ka qabnaa waan gartay ansiyo zaynab xasan zaynab aragtidaada ku aadan xukuumaddan cusub iyo hadalladii diini runtii horta waa waa in kalaamnay dhammaan ka qaybgalayaasha iyo dhegeystayaasha v o e da kulli runtii horta waxaan qabaa dawladda hadda lasoo dhisay waxay aniga iila muuqataa horta inay ku jiraan dad badan oo aqoon leh iyo dad badan oo khibrad leh numberku inuu badan yaha taa su-aal kama taagno oo maaragtay tiradu ay badan tahay laakiin waxaan aaminsanahay horta bal in fursad la siiyo oo la arko waxqabadkooda sida ay u shaqeeyaan iyo daacadnimadooda dowlad wanaagooda iyo maaragtay kadibna lagula xisaabtamo markii ay ama wixii laga filanaya qaban waayaan wixii u hagaagana lagu ammaano oo maaragtay lala garab istaago laakiin horta runtii hadda ma qabo in marka horeba la dhaleeceeyo kolley fursa waxaa keenay in la badiyana horta ay la tahay inay tahay sababo la xiriira in la qanciyo dadkii ama ha noqdeen qabaayilkii ama ha noqdeen dowlad goboleedyadii fara badanaa jiro baahi badanaa jirto kala orod badanaa jiro marka runtii waxay ila tahay iyaga laftigooda inay ka fursan waayeen in ay nambarka intaas gaarsiiyaan laakiin oo ay danta ku qasabtay laakiin kolley haddii aan fiirino taariikhdii hore markii uu ahaa madaxweyne farmaajo markii uu prime ministerka ahaa ra-iisul wasaaraha ahaa dawladdaasi runtii waxay ahayd dawlad tan ka yar number ahaan marka waxay ila tahay runtii in ay jiraan duruufo maaragta ku qasbay in numberka sidaan loo ballaariyo waan gartay professor warsame sida ay zaynab sheegtay xukuumaddii ra-iisul wasaare farmaajo markii madaxweyne shariif uu xilka talada dalka hayay intaa way ka yarayd hadda innagoo isu barbardhigaynaa maxaa keenay inay ka badato sidii hore sida waxaad ka maqashay iyo sidaad u aragtid waan fahmay waan fahmay si fiican waan ku fahmay walaal sidaas oo kale waan salaamay dadweynahayna dhegaysanayay iyo kuwa ragga iyo gabdhaha igala qaybgelaya doodaba runtaa weeyi sandherow oo dawladdii farmaajo uu dhisay laba kun iyo tobankii i think november inay ahayd uu dhisay sideed iyo toban wasiir bay ka koobnayd sideed iyo toban wasiir ku-xigeenna iyaguna waa jireen maanta waa lix iyo labaatan wasiir lix iyo labaatan wasiir ku-xigeen shan iyo toban ma garanaysaa ha iyo dee ma garanaysaa ra-iisul wasaarihii iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo isaga marka la isku daro waa tiro badan runtaa weeye markaa tiradu aad bay u kala badan yihiin waxyaade horta dawladda waa dawladda khayre weeyaan dawladdii farmaajo dabcan maaha waa dawladda khayre marka qof cusube markuu yimaado dabcan waa la gorgortamayaa wax dhexaa la isugu imanayaa la isku imanayaa ta labaad waxaan u aanaynayaa waxaan faraha badan le meesha yimid waana dhaliil weeyo diini waan ku raaxsanaya dhaliil weeyaan inay sidaa u badato inay meela ku shiraan ba waayaan baan ka baqayaa hadda lix iyo toddoba lix iyo sideed lixdan iyo sideed qof inay qolma ay ku shiraan ba waayaan baan ka baqayaa hadda laakiin waxa keena waxaan isleeyahay ugu yaraan kun application baa gaadhay meesha waxaan isleeyahay kayga xataa inuu ku jiraan filaya haddii meelaha dadkii rasumayada iga qaaday ay geeyeen lafteedu inay ku jiraan baan u maleeya cid walba way abalaagaraysay ku hore ku ma garanaysaa raje hadda ka qaba cid walba marka kun qof oo ay ku jiraan baarlamaankii oo dhanna markuu qofku miisaamayo dee bal wuxuu isoranaya wax adliisi bal dadkaana iyo raali geliya isbedel doonkii aad raadinaysana raadiya bal wax ka eeg buu isranaya marka waxaan islahay duruuf baa ku khasabtay laakiin waa dhaliilo jirta waxaan se eegi doonaa haddii say hadhow u bedelaan maadaama weliba shuruudo badan hadday ku xidhan oo yidhaahdeen wasiirku waa inuu sheegaa wax alla wuxuu maal leeyahay hadda maca baraaminserka xataa waa inuu keenaa wixii marka dad badan baa laga yaabaa muddo yar dabadeed inay meesha ka baxaan baa laga yaaba kuwo kale lagu bedelo haddii ilaha yidhahdo waan gartay ansiya diini waa la xusay in cadaadis jiray cadaadiskaasi ama ha ka yimaado maamul goboleedyada soomaaliya amaba siduu brofesor warsame sheegay codsigan shaqeef ku farabatay xafiiska ra-iisul wasaare khayre adiga aragtidaada qodobada aan sheegay iyo haddii aad wax kala garanaysid maxaa keenay in xukuumaddu ay sidan u badato anu waxaan aaminsanahay dhibaatada rasmiga ah ee soomaaliya ka haysata maamulka iyo hogaaminta inta badan dalkeedu waxay ku salaysan tahay dhaqanka soomaalida oo especially dadka ingiliiska ah ee hadda muddooyinkii lasoo dhaafay gacanta ku hayay fikirka ay ka aaminsan yihiin dowladnimada ayaa keentay waxay ka aaminsan yihiin dowladnimada inaanay shaqayn karin dowladnimadu haddii rabitaanka shacabka lagu shaqeeyo taasay aaminsan yihiin taasaa horta keentay cadaadiska ugu weyn wuxuu ka imaanayaa qofka waxa maamulaya waxa uu aaminsan yahay tan labaad oo cadaadiska keenaysa waxay kamid tahay adoo fikirkaas qabay haddii ciddii danta lahayd albaabka kuusoo garaacdo hadde waa waa u sahlan tahay sababtoo adigaaba fikirkaas aaminsan taasna waa waxay keenaysaa inay usahlanaato in la yani la cabsiiyo oo cagaha dhulka loogu dhifto oo la yidhaahdo cirkiga dhulka annagaa kala hayno oo soo gelinayna annagu waxaan qabnay haddii rabitaanka maalintii madaxweynaha la doortay laba arrimoodaa dhacday arrinta koowaad waxay ahayd in lala yaabay oo caalamka dhan ay la yaabeen inay ku farxeen madaxweynaha iyo sida loo soo dhaweeyey weligeed ma dhicin qodobka labaad oo dhacay dadkii xukunka ka tegey madaxweyne xasan sheekh iyo raggiisi waxyaabahay habeenkii isweydiiyeen magaalada markii ay xarunta maaragtay eeraboortka kasoo tageen ilaa ay madaxtooyada ku noqdaan oo maxaana lagu sheegi waayey shacabku ilaa xaggaas hadday noo naceen waxay ahayd cashar labada dhinacba cashar waxay u ahayd kuwii horoo tegeyna in shacabku kuwan soo dhaweeyaan ayagay waxay ku ahayd dhaliil ku ahayd marka iyaga waxay isweydiiyeen waxay dhaheen haddii shacabku sidaa noo nacay maxaa mar horena lagu sheegi waayo yacni xogahan haynay kamid tahay marka dadku marka uu kursiga ku fadhiisto inta badan wuxuu ka fogaadaa caqliga danaha dadka shacabka ah oo matalaya annaguna bulshareed ahaan waxaan leenahay war dadka shacabka oo aada matashaan ha loo soo dhawaado danahooda wax kastana danahooda ha lagu saleeyo dad aan ognahay inay soomaaliya dumiyaan dad micnaha ayagu nolosha jiritaankooda ay ku dhisan tahay oo gacmo shisheeya la shaqeeya haddii la yidhaaha dowladay soomaaliya u dhisayaanoo dusha aan ka dhoodhoobno aan ka dhoodhoobno macnaha maslaxad ma samaynayso soomaalidu dhibaatada kale qabto waxaa kamid a waktiga loo baahan yahay in runta laysu sheego oo waxa meeshii ay saxitaan uga baahan tahay laga saxo ayay waxay isku dayaan inay wixii qariyaan oo macnaha ayagu laftigooda dhibkii qarsadaan marka haddaad adigu dhibkaaga karsatid yaa dhibkii kaa qaadaya yaa kuu doodaya shacabkan maalin walba dhidhaahno okay dowladda waa la dhisayayaan waxba laga sheegin oo runtayaan la sheegin haddii la yidhaahdo goorma isbedel imaanaya goorma isla xisaabtan imaanaya goorma wax la saxaya marka dhaqan ahaanana waa annagu waxaan nahay bulsho inta badan u nugul inay maaragtay jabkeeda karsato o aanay waxba sheegin oo ay maaragtay wax kastoo jiro ay soo maslaaxa marka taasa waxaan aaminsanahay inay kaba khatarsan tahay inay kaba khatarsan tahay xitaa qof siyaasiya macnaha yani qalad u gelayo waan gartay ansiya zaynab zaynab hadalkaaga waxaa ku jiray aynu fursad siino xukuumaddan diinna siduu ku doodaya waxa weeyaan casarkan waynu soo barannay horeynu usoo aragnay oonu u nidhi marka la badiyo xukuumadda aynu jahana siino cadaadiska maamul goboleedyada iyo cadaadiska kale siyaasadeed ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ka fursan waayeen laakiin haddiiba casharkan lasoo arko uu yahay cashar lagu guul daraystay maxaa loogu celcelinayaa runtii horta ummad walba maaragtay qaabka ay u dhaqmaan iyo sida ay wax u sameeyaan horta ma sahlana in ay hal mar ka wada tanaasulaan oo ay ka tagaan oo sababtoo ah waa wixii ay yaqaanaan waxaa kaloo jiro iyadoo oo shacabku uu soo dhaweeyey dowladda si aan cadi ahayn maaragtay loo soo dhaweeyey haddana waxaa jiro islamarkaasna in maalinta dhowr boqol oo qof ay ay madaxtooyada tagayeen oo kulligood ay wax doon yihiin ama cid wax u raadinayaan marka iyada laftigeeda waxa waaye dadku waxa ay rabaan iyo sida ay u dhaqmayaan laftigeeda yaa waxaa ka jiro maaragtay iskhilaaf sababtoo ah waxay tahay in faraha iyaga looga qaado oo ay soo sameeyaan dowladdii oo ay keenaan qaabka ula fiican laakiin marka dadkii xildhibaanadii iyo qabaa'ilkoodii iyo maxaa la yidhahdaa cid walba iyo dowlad goboleedyadii iyo qof walba ay qof gacanta hayso ama iyo qof isagu ordaayo oo raadsanayo oo xildhibaana leh dadkii caadigana leh oo ilaa iyo kun qof in ka badan ay jagada raadinayso iyaduna culayskeeday leedahay sababta oo ah waxay tahay hadda sababta ay ugu badan yihiin xildhibaanadu maaragta hadda dowladdan lasoo qulay oo afartan iyo laba xildhibaan ay ku jirto ma aha in maxaa la yidhaahdaa waa cabsi laga qabo baarlamaanka laftigeeda marka horta culeysyadaas iyaga laftigooda jirana waxaa loo baahan yahay bulshadu in ay ka tashato oo ay tiraahdo sidee ku heli karnaa dowlad wanaagsan no in aan faraha uga qaadno oo ay iyagu soo sameeyaan oo anigu aan la xisaabtanno marka taasaa runtii iyadana meesha ka maqan sida aan anigu uu arko waan gartay profesor warsame sayid saynab xustay waxaa ku jira xildhibaano aada u fara badan waxaan umalayaa tirada saxdii waa koob iyo afartan xildhibaan oo golaha wasiirada ku jira kaalintooda markaynu ka hadlayno dabcan waa laba shaqo xildhibaannimaduna waa shaqo golaha xukuumadda inaad xubin ka tahayna waa shaqo kale sidii labadii shaqe ay isugu isugu miisaamayaan dabcan xaggan mas-uuliyado fara badan oo inuu guddahoosadyada baarlamaanka mid noqdo ayaa ayaa ayaa suuragala in laga filayo mushahar baa jiro labada dhinacba laga bixiyo se say arrintu u shaqayn doontaa walaal waa waa su-aal aada u adag weeyaan su-aashan ah ma baarlamaanka laga magacaabaa mise waxaa banaanka laga keenaadaasi su-aal weyn baa ahayd oo beri hore la isweydiinayey dad badan waxay lahaayeen war ha laga dhiga keliya in ma garanaysa baarlamaanku uu la xisaabtamo dawladda laakiin dawladdu ay ka timaado banaanka sababtoo laislahaana waxa weeyaan mararka qaarkood bili-aadanka waxa uu doonaya ayaa go-aanadiisa keena oo inuu qofku is yidhaahdo baarlamaan ku jira si laga yaabo bal dawladdanba aad ugu biirto dawladdan marka hore la deg inuu yidhaahdo ayaa iska suuragalo bidaanka kama bayneed waxaas weliba maadaama la tuhmayo in baarlamaanadan ama kama ahaada ama kii horeba ha ahaadee dadku ay lacag badan soo bixin oo la isleeyahay laaluush bay dabeetana hadhow kusoo ceshanayaan wixii waa fiicnayd in ma garanaysa sidaasay dadku yidhaahdaan haddana dee baarlamaankii haddii la yidhi looma diidi karo haddii mar la yidhi oo sharciga odhanaya looma diidi karo waxaa ku khasban ra-iisul wasaaraha inuu miisaamu yidhaahdo dawladdaadu sidee bay uga ugel u baasgarayn kartaa uga heli kartaa codka kalsoonida baarlamaanka oo dee siyaasada nimankii waa siyaasiyiin aftarool siyaas haasadana waxa weeyaan wix suuragala inaad samayso weeyaan had iyo jeer waxa ugu wanaagsan ma samayn karti haddana samayn kar waxaad samaynaysa wax suuragala oo ah baarlamaankii sidee baan hadhow iisiin kara kalsooni marka ma wada magacaabi kare in badan oo iyaga ka mida inaan magacaabo khasab bay noqonaysaa hase ahaatee dhaliisha uu soo jeediyo masalan deni waa in aada loo eegaa weeyaan waa mid meesha ku jirta weya xaqiiqdii in wax laga bartan ay tahay haddii la idhaahdo haddase ka maaransami mayso ka maaransami mayso dawladda iyo waqtiyada jira daa daraaddeed iyo xaaladaha jira daraaddeed in ma garanaysaa ay la kalsoonida la siiyo sidaa ay magarana kumaasa laga maarisami maayo dadkuna uu magarana daba joogsan laakiin dhaliilaha la sheego ay jiraan marka waxaa ku khasabtay baan umalaya anigu dee inuu ka helo baarlamaanka inuu cod ka helo ayaa ku khasabtay laakiin waa ogyahay dhibaatada ay leedahay in baarlamaanka laga soo wada magacaabaa dadka laga magacaabaa waan garta zaynab profesor xuseen waxaan weydiiyey labada kaalimood ay kala qaadanayaan ma habboonayd in haddii xil loo magacaabay golaha xukuumadda loo magacaabay ay ka tanaasulaan meeshoodii ay ku lahaayeen baarlamaanka aniga runtii waxaan qabaa horta in la kala saaro labada oo maaragtay maadaama uu baarlamaanku yahay sharci dejinta ay leeyihiin dadkii ay tahay in ay dawladda la xisaabtamaan in ay banaanka ka joogaan taas runtii aadaan ugu raacsanahay sababtoo ah waxay tahay markii ay isdhex gashay labadu dhibkooday leeyihiin yaa isla xisaabtamayo hadda waa su-aal meesha ku jirto oo taas in la kala saaro horta way ku habboonayd oo baarlamaanka la yidhaahdo baarlamaankiina ku ekaada laakiin haddana maadaama constitutionka ama dastuurka ay ku qoran tahay in qofka baarlamaanka iho oo wasiir noqon karo iyaguna taasay isticmaalayaan oo ay maaragtay ka dhiganayaan sabab labadii shaqo laakiin waa xacad in aysan isku qaban karin oo qofku waxa waaye waa laba shaqo oo aad laba jago aada u waaweyn aadna mas-uuliyadooduna u culus tahay marka waxay noqonaysaa in mid ay dayacaan labadii taasna runtii wadanka waxaan qabaa inaysan faa'iida horta ugu jirin sababtoo ah waxa waaye wadankina shaqa la-aan badanaa ka jirto oo way fiicnayd in meesha hal qof uu baarlamaankii iyo golihii wasiirada uu ku wada jiro in laba qof meeshaas ay kala joogaan oo taas runtii waxaa waaye bulshadan taasaa faa'iido ugu jiri lahayd dhan walbaba laakiin haddana waxa waxaa meesha taale waxay tahay sidee eega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan oo sidee dawladdii uu soo dhisay ra-iisul wasaaruhu ay ku gudubtaa baarlamaanka marka taasaa iyadana ah carqalad meesha ku jirto marka waxaan aaminsanahay kolleyba in ma umalaynaayo hadda in ay baarla baarlamaanku ay bedelayaan sharciga sababtoo a iyaga haddan ugu jirtaa inay labada jago isku qabtaan oo ma umalaynayo laakiin waa in laga fiirsado marka la samaynayo dawlad sidee loo kala saaraa labadii hay-adood oo si ay iskula xisaabtamaan oo maaragtay qof walba shaqadiisa uu uga soo baxo marka runtii waa waa carqalad meesha taala taas waan gartay diini isla qodobkaas haddaan kusii weydiiyo waxaa laga yaba inaad aragti adag aad ka qabtid arrintan aan hadda weydiinayay brofesor warsame iyo zaynab maxamed xasan oo ah labadan xil ee la isku hayo dabcan mushaharna meesha uu jiraayo dee xildhibaankii mushaar buu qaadanayaa xubintii xukuumadduna mushaar bay qaadanaysaa aragtidaada
horta anigu runtii waan la qabaa professorka iyo iyo zaynabka waa la qabaa ra'yigaas runtiina xanuunka qofkii aan arkin dhibaatada soomaalida haysata mathalan waxaan kormeer ku tegay inta badan eegobolada soomaaliya waxaan soo arkay dhibaatada haysata dadka marka qofkaan markaas dhibaatada la noolayn way la sahlan tahay ama aan wax dana ka lahayn way la sahlan tahay inuusan fahmin yani yani dhinaca economicaska inuu dawladda ka fiiriyo dhinaca dhaqaalaha uu ka fiiriyo way aaday ula sahlan tahay sababtoo ah dadkii baahiay u baktinayaan intii markaa xukunka loogu dhiibana waxay noqotay xayawaankan dadka cuno oo kale yacni xishilimaadkii qofkii u baahan matalan madaxtooyada laba boqol oo mitir meelaan u jirin yacni dhibaatada ay ku nool yihiin matalan beertii daraawiishta la yidhaahdaa waa la yaqaanaa ama sayidka la yidhaahdaa dadka qaxootiga ah ku nool nolosha ay ku nool yihiin iyo madaxtooyada soomaaliya nolosha looga nool yahay yacni farqiga u dhexeeya laba shay oo comparable ma marka shacabku waxay u baahan yihiin dawlad resourceska soo gala si fiican inta ugu beeqaamisa ayaga ku bixisa inta badan ayaga ku bixisa laakiin shacabka uma baahna dawlad ka dhagxan isku wareejisa wax alla waxaa canshuurtahay wadanka soo gala ama deeqa caalamka kaga timaata iyadu hoteelada ku karaysata baabuur bulud buluka ku iibsata yacni dadka dhibaatadooda maanta waxa loogu baahay baadan yahay soomaaliya waa in wadana loo dhiso ceelna loo qodo xitaa dadku inta kale ayagaa qodsan qodan lahaa yacni heer waxaa la gaaray xitaa dadkii dhibaatadu ku dhacday oo abaaruhu ku dhaceen inay ku nool yihiin meel cidla iyo ceersila ah oo aan wado lahayn oo aan hawo laga gaari karin oo aan dhul laga gaari karin meel dadkii xitaa meydkoodii laga soo qaado xitaa la wahay marka caalamka dadkan siyaasiyiinta nool yihiin iyo caalamka waaqic ah ee dadka shacabka soomaaliya ay ku nool yihiin farka weyna udhexeeya marka waxaan leenahay qofkaas xitaa qof kale ha lagu shaqaalaysiiyo qarashkaas ka soo haray xitaa ummadda wadaha loogu dhiso ceelna ha loogu qodo intaasay ku salaysan tahay iyo qodobka kaloo ah transparencyga iyo accountabilityga kon afartan iyo sideed xildhibaan dawladay ku jiraan oo u dagaalamaysa in dawladdaas aanay dhicin ma waxay ka fakeraysaa tayada iyo iyo dhaqaalaha miyay ka fakeraysaa mase waxay ka fakeraysaa siday xukunka iyo kursiga ku fadhi lahaayeen marka dhaqankan woloodisimka ah oo soomaaliya ka jira in la bedelaan annagu abukayd garaynayna waan gartay waxaan jeclayn dhegeystayaasha xusuusiyo inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay maanta martiigu yihiin rofesor xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary ee dalka canada zaynab maxamed xasan oo ka mid a aqoon-yahanada soomaalida kuna sugan magaalada muqdisho iyo diini maxamed diini oo ah madaxa ururka bulshada rayidka oo isna ku sugan magaalada muqdisho rofesor warsame islaa waxaan kusii weydiinayaa dadka hayay xil kale ee hadda noqday ka mid noqday golaha xukuumadda waxaa jira dhowr danjire oon ka xusi karo danjirihii soomaaliya ee fadhiyey dalka kenya jamaal xasan iyo danjirihii qaramada midoobey soomaaliya uu fadhiyey yuusuf garaad waxaa jira danjirayaal kaleo iyaguna dowladda farmaajo ka mid ah oo ka yimid xilalkoodii marka isla qodobkii ahaa xildhibaan noqday xubin ka mid ah golaha xukuumadda danjirayaal baa iminkana noqday wasiiro xaggee kaalintoodii iyo hawshii ay waddanka dibadda uga hayeen ay ku dambaynaysaa sandherow su-aashaas markiiba waan isweydiiyey runtii waxoogaa yaabna way igu noqotay sababtoo ah dee waxaan u haystay danjirnimadu inay wax weyn tahay oo markuu ninku danjire ka yahay jimciyadda quramaha ka dhexaysa inoo joogo inay arrin weyn tahay wax weynna inoo hayo dee qofkaasina meesha iskaga ladan yahay marka waxaan tuhmaya aan isleeyahay dadkii dabcan meelahaa joogay waxaa ku khasbay in ay yidhaahdaan waxaan ka soo qayb galinaa dawladdan doonaynaa in embasiyada ama magana meeshaasi safaaradahaasi ayna shaqaynin oo wax micnole aanay ahayn oo fundingkii ay ku shaqaynayeen aanay helin meel kasta bay ka yimaadaane waayo hadday fundinkeedii helayaan oo qofka magaranaysaa shaqo hagaagsan u arkayo hawl weyna uu meesha ka qabanayo waxaan islahay kama imanayaa kama yimaadeen me waa lagu ordi jiray danjirnimada wasaaradaha laga tegi jiro wasiir bunuu ka tegi jiro wuxuu tegi jiray ma garanaysaa danjare inuu noqdo dhinacii kale hadda u socotaa waa arrin la yaab la weeye taasi marka waxay calaamad u tahay in isbedel xoog len halkaa lagu sameeyo ay tahay oo dawladda wax ka samaysa ayay tahay bay calaamad waayo de qofka laguma khasbi karo inuu halkii joogo haddii aanu xaaskiisii biil siin karaynin laguma khasbi karo marka waxaan u maleeyaa waxay calaamad u tahay nusqaan ka jirta safaaradaheenii oo la yaabna aan lahayn de marka loo eego dhinac laakiin waa la heli karaa in dhaqaale ilan wuxuu waa dawladoo dhan bay masiisaa meeshu eh ummaddii soomaaliyeed bay safaaradu masiisaa in ma garanaysaa me dawlada ha loo soo bariyo ama si kale ha la sameeyo in safaarado dhowra la yeesho aan badnayn laakiin aanay safiiradu aanay meel kale ordin waa muhiim waan gartay zaynab waxaad ku dar lahayd kaga dar lahayd qodobkaas runtaas oo ku raacsanahay sababto ah waxaa waa muhiim maaragtay arrimaha dibadda gaar ahaan safiirada noo jooga wadamada kale in ay shaqeeyaan oo si wanaagsan u shaqeeyaan oo gudbiyaan wadanka issueskiisa iyo xiriirka ay la leeyahay wadanku wadamada kale waa wax aada muhiim oo ah waana habta nasiib daro in maxaa la yidhaahdaa dadkii safaaradaha noo joogay ay ma maaragta maanta wadankii inay wasiire ka noqdaan iyadoo weliba aan ognahay taariikhda wasiirnimadu ay leedahay oo marka la isku celceliyo ugu badnaan sanad iyo bar ay jiraan waa rajaynaynaa inay dawladdaana caga dhigato oo ay ka bedelnaato dawladihii hore laakiin kolleyba marka la fiiriyo taariikhiyan ma aha meel lagu raago marka runtii waa su-aal aada in la isweydiiyo u baahan iyagana ba la weydiiyo waxa qasbay in ay kasoo tagaan safaaradihii oo ay wasiiro noqdaan waayahay diini qodobka ay iminka ka hadlayeen professor warsame iyo zaynab hadal waad ka odhan kartaa laakiin su-aashayda guudi waxay tahay markii xukuumaddan la soo dhisayey dabcan waxaa jira saddexda ugu sarreeya soomaaliya dowladnimadeeda waa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka dadka qaar waxay dhahdaan dood baa ka dhex jirtay saddexdooda iyo weliba dee sidaynu horey usoo sheegnay maamul goboleeda ka baxsan saddexdoodaas haddaynu si gaar u eegna ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isku meel ma ka joogeen hanaanka ay wax u socdaan horta runtii wax inta badan waxyaabaha dowladdani waxay kaga duwanay dowladihii hore yani xogtoodu aada banaanka uguma soo baxayn laakiin inaha markii aan isu celcelinay oo yacni dad xogaala maadaama aan magaaladii joogno xiriir fiicanna aan la leenahay dadka xafiisyadaas kaa gadhow waxaa la leeyahay isfahamku sidii la rabay ma ahayn laakiin dhaawac xoog badani ma jiro laakiin isku aragti ahaansho boqol kiiba boqola ma aanay jirin laakiin dhaawacu aada uma xoog badna intaasaan anagu maqlaynaa laakiin arrinkii hore oo ku saabsanaa safaaradaha iyo safiirada la magacaabayo waxyaabaha aan qarsoonayn waxaa kamid a sida shaqaalaha dowladda aan mushaar loo siin safiiradana mushaar lama siin ilaa ay gaartay safiirada qaar oo aan ayagu ayagu aan ka noolaan karin dhaqaalena haysan inay iibsadaan dad qofka soomaaliga ah ee xabsi soo gala inay dhahaan xabsigan kaasii beyneynaahe lacagtaas bixi oo si ay noloshooda u dabaraan ay taa ka farsan waayeen marka inta badan safiiradii hoteeladan xamar ay iska joogaan reerahoodii la nool yihiin ma haystaan wax mushaara markaas waxaan isweydiinaa waa maxay sababta loo magacaabaayo haddii aan wax bajadaa loo hayn yani safiirada waxaa ku kalifaysa in inta kasoo carabaan xil kale raadsadaan waxaa kamid a wax miisaaniyada oo sidii la rabo ushaqaynaysa ma laha waxaa jirtay hadda ka hor nin safiir oo wadamada yurub joogaan u tagnay wuxuu yidhi budgetka lay siiyo ilaa aan boqolkiiba afartan bixiyo wasaaradda maaliyadda hal dollar lama siinay yacni mushaarkii asaga loogu talagala safiirka ahaa oo xilku ku magacaanunaa ilaa uu ninka khasnajiga wasaaradda maaliyadda joogo oo boqolkiiba afartan siiyo macnaha mushaarkiisa ma helayo xitaa ninkaas wuxuu ugu yidhi waan diiday inaan maaragtay mushaar ka doono marka waxaasaa kalifaayaan isleeyahay wa gartay ansiyo professor xuseen warsame wasaarado aynu naqaanay iyo kuwo aynaan aqoonba ra-iisul wasaare khayre wasiiradiisu ku daray kuwo dabcan dadku ay isweydiiyaan oo ay yidhaahdaan maxaa laga abuurayaa oo ay maanta qabanayaan ayaa jira hase yeeshee waxaa jirta wasaarad indhaha dadka soo jiidatay waa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo loo dhiibay doctor maryan qaasin oo dadka qaarkood ay ku ammaanaan intii ay ahayd ay ka mid ahayd xukuumaddii madaxweyne ra-iisul wasaare ee farmaajo markaas madaxweynaha hadda marka bal wasaaraddani ma waxay noqon doontaa mid joogto ah mise mid kumeel gaadho haddii golahan wasiirada tusaalahaan laysku shaandheeyo meesha ka baxda waa su-aal aada u sarraysa weeyaan waxaan jeclaan lahaa horta waxay noqon doonto garan mayno in dee ma garanaysaa hadhow la shaandhayn doonanka laakiin anigu waxaan jeclaan lahaa inaan la shaandhaynta lagu darin ee ay sidaa u jirto runtii indhahaygay soo jiidatay sababtuna waxa weeyaan aad baa looga hadlaa abaaraha iyo waxaan faaminka la yidhaahdo macaluusha abaaruhu gaajay keenaan ee macaluul inay keenaan waxay keentaa in maga ama dhimasho ay keentaa waxa weeyaan maamulka xumaaday weeyaan waa maamul xumaasho weeyaan abaaruhu way jiraan lakiin maamul xumaasho marka haddii la doonayo in laga baxo arrimaaka waa in la maamulaa abaaraha oo laftigeeda oo roobkii markuu yaraado la ogaa lasii fariya oo markaaba la gurmadaa oo dadka magaranaysa la taageera haddii markaa taa la samaynayo joogto laga dhigayo oo deegaankiina lagu soo darayo halkaas aad iyo aad bay muhiim noqon lahayd lakhaasaba waxay noqonta deegaan lagu soo daro hadhow laakiin anugu mid kale aan usii runtii aan usii arrintan aan usii jeclaysanaya dan yarta in xooga la saaro weeyaan dawladdani hadday doonaysa inay badbaado cidda keentay ee usii durbaanka u tuntay iyo cidda magaranaysa inay utagtay waa dan yarta weeyaan dan yartana dee waa arrimaha la maareynayo dadka ay gaadhaysa ka mid tahay marka haddii la bilaabo mashruuc jiro waxa jira united nations inuu aada u qiimeeyo wax ka qaata haddala oo ah in uu sharcigu u adeego danyarta oo xoolahoogii loo ilaaliyo oo kii geel lahaa geelaaga sidee baan u dhaqaysaan kuga caawinaa la yidhaahdo kii beer lahaa beer sidee baan kugu sharcinaa la yidhaahdo kii xoogun ku shaqaysana la yidhahdo mishaarkaagi ma lagu siiyaa oo ma heshaa oo laga daba shaqeeyo danyarta la kobciyo danyarta haddii la kobciyana waxaa la rumaysan yahay dhaqaalaheenu labanlaab inuu ku inuu ku kori doono ayaa la rumaysan yahay oo halkaas waa dher capitalka waxa la idhahdo ama baland marka taa haddii loo adeegsado oo waxaa laysku daro danyarta iyo maaraynta abaaraha iyo intaa laysugu daro waxaan qabaa wasaaradda ugu muhiimsan ayay noqon doontaa xataa dhaqaalaha kor u kicisa waan gartay zaynab waan siin doonaa haddii ay qodobka wax kaga darayso hase yeeshee su-aashayda guudi waxay tahay inagoo gebagabadii barnaamijka kusii dhow taariikhda madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha wax lagu yaqaanay soomaaliya marka laga hadlayo wax walba ha loo aaneeya inuu khilaaf yimaado ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo arrintaa intee bay ka badbaadi karaan zaynab asalaamu calaykum runtii horta waa wax muhiim ah in labada qof ay isfahamkoodu waa aada u fiican yahay waxaana rajaynaynaa in ay ka badbaadaan wixii horey ugu dhici jiray mas-uulooyinka ugu dhici jiray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo isqabsigooda u bato waxay kaga badbaadi karaan waxay tahay inay haddaba marka inta ay cusub yihiinba ay kala fiicdaan maaragtay waxaa la yidhahda mumiradam of understanding ama isfaham oo qof walba uu og yahay shaqadiisu waxa ay tahay iyo maxaa la yidhaahdaa kaalinta laga rabo qof walba oo aan hadhow aysan imaanin isqabqabsi iyo isku dhac si looga badbaado maaragtay waxyaabihii hore u dhici jiray marka runtii waxaa aniga kolley ku talin lahaa in ay haddaba heshiis cad ay kala saxiixdaan oo qof walbana ay ku cad yahay meesha uu waxa uu qabanayo iyo sida uu qabanayo iyo qof kale mas-uuliyadeeda waan garta diini haye
wa wa wa runtii ra'yigaas waa ra'yi aada u fiicnaan lahay oo keeni lahay stability labada qof oo wada shaqayn lahaa haddii ay marka hore isfaham ka qortaan ay ku heshiiyaan oo fuliyaan laakiin markasta waxaa loo baahan yahay isfahamkaas markasta in la waafajiyo sharciga dalka u degsan iyo danta dalkaas in la waafajiyo oo aan markasta lagu salayn labada qof ee siyaasigaa dantooda waxaan kaloo rabi lahaa intaas inaan raaciyo annaga bulshadeeda ahaan mucaaradna maahin muxaafidna maahin laakiin waxaan isleenahay dadka inta badan oo aamusan maaragtay afkoodii ku hadla oo si dawladda iyo dawlad wanaag loo gaaro saxitaan fursad ha loo helo yacni hadalkan hadda inta badan aan anagu sheegayno dhaliilaha hadda annaga nimanka siyaasiyiinta wax xumaan oo nagala dhexeeya lama arko waana soo dhaweynay inta badan runtii inay sii shaqeeyaanna waa jeclaan lahayn lakin waxaan jeclaan lahayn xoogaa in inaha turiino ay ka muuqato danta ummadda soomaaliyeed maadaama dhibaato fara badan waddanka ku jiro marka khilaafkaasuna runtii wuxuu noqday khilaaf dhaawac ah horumarkii dalka sababtoo ah labadii qof marka tartanka dhex ka dhexeeyo tartankaas waxaa inta badan ku baaba'aya dantii ummadda soomaaliyada ku baaba'da way dhacday wakti shir lagu qabanayo dalka denmark oo la rabay in caalamka dhaqaale loo weydiiyo mar kalena dalka turkiga labadiiba fursadii waxay ku dhaaftay xitaa shirkii dawladihii reer galbeedka ugu muhiimsanaa waa kasoo qeybgeli waayen iyagoo tuhun qaba inaanay dawladda laftigeeda heshiis ahayn marka si wax loo loo heshiiyo oo dhaqaale loo siiyo dhaqaale loogu aamino inay aada u adag tahay marka runtii annaga caqabadaha ugu waaweyn oo dadka siyaasiyiinta ah yacni laga soo bilaabo waktigii carta dawladdii carta oo masalan cabdiqaasim madaxweynaha ka ahay iyo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay cali khaliif halkaasay isku qabteen kabacdi wixii ka dambeeyena maaragtay caado iyo dhaqan ayay noqotay marka markaan waxaan rajaynaynaa insha allahu inay isku waaraan oo wada shaqeeyaan oo danta ummadda soomaaliya u shaqeeyaan marka sources of conflictgana waxa waaye meesha dhaliisha yani khilaafku ka imaanayo dastuurkaa markii hore isku diray dastuurkaas oo aan laga xalin awoodda ra-iisul wasaaraha aan si si saxa oo cad loo qeexin awoodda madaxweynahana si cad loo qeexin taasaa waxay keenaysaa in awooddii laysku qabsado oo meeshaas ambiguity weyna ka jira inta badanna waa sheegnaa waxyaabaha isku diraayo mararka qaar waxay kamid tahay ciddii u kala garqaadi lahayd xitaa ma taqaana si ay u garqaado sababto ah awoodihii executive branchiga presidential systemna ma haysano parliamentary systemna ma haysano marna prime ministerku uu awood badan yahay marna madaxweyne awood badan yahay waan gartay waan gartay professor warsame aan siiyo hadalka u dambeeya ku saabsan sida ay labada mas-uule ugu sarreeya dowladda soomaaliya uga fogaan karaan inay ismaan dhaafaan horta cidina odhan kari mayso runtii ma dhacayso odhan kari mayso laakiin waxaan isleeyahay wuu yaraanayaa sababtuna wax kale maya waxa weeyaan madaxweynahan muxuu ahaay farmaajo waa ninkii ugu shacbiya badnaa madaxweynayaashii hadda yimid dadkuna ay isleeyihiin wax badan ay ka filayaan iyo khilaafka inuu yareeyo ay ka filayaan marka kolley waxaan isleeyahay sumcaddiisa aad buu ilaashan doonaa hadduu sumcaddiisa aad u ilaashan doonana kolley iyo kolley meelaha khilaafka ka imanayaan wixii qaybtiisa aad buu isaga ilaalin baan isleeyahay waxaa motiveed garayn doona inaan u luminin kalsoonidaas waa mid laakiin labada arrimood ee uu sheegay labadaba sheegay distoorka iyo maxkamaddii distoorka oo aan jirin iyo inaanaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen malaha ay ku fiicnayd iyaduna waa dhibaatay noqonaysa laakiin waxaan isleeyahay arrintaa kolley baarlamaankani deg deg buu geli doonaa oo waxa waxyaalaha wanaagsan ee baarlamaanka ku jira waxaa ka mid ah wasaaradihii la sameeyey kamid waxa ka mid ah xoosh cabdiraxmaan xoosh oo runtii markii distoorka aan ansixin inaan wada shaqaynay oo nin aad iyo aad rumaha ugu fiicana distoorka iyo camgurahaasa waa ninkii ka dambeeyey arrimaha distoorka iyo waxa kan marka inuu kolleyba wuxuu ku dhaliili jiray dawladdii hore uu bal ka soo bixi doono uu ordi doono uu geyn doono ma garanaysaa baarlamaanka u geyn doono isbedelada lagu samayn karo distoorka iyo maxkamaddii distoorka in deg deg loo samayn karo ayaan rajaynayaa marka hadday taasi dhacdo intaana iskhilaafin waxaa laga yaabaa inaan ka badbaadno iskhilaafka iyo dhibaatadiisa waxaan jeclahay saddexdiinnaba inaan idin mahad celiyo profesor xuseen warsame zayne maxamed xasan iyo diini maxamed diini aad iyo aad maadsantn